muddo ilaa saddex asbuuc ah waxaa hawada ka maqan adeegii isgaarsiinta la iskula xiriirayay qaar ka mid a degmooyinka iyo tuulooyinka gobollada gedo baay iyo bakool iyadoo dhibaatooyinkaasina ay saameyn xagga nolosha ay ku yeelatay kumanaan ruux oo muddo ka badan ilaa toban sano isgaarsiintaas u isticmaalaya taleefanada gacanta adeega e v c balaaska iyo fududaynta qadka internetka ilaa iminka si rasmi looma oga sababaha loo jaray isgaarsiintii dadka ku dhaqan gobolladaasi ay kuula xiriiri jireen dalka intiisa kale iyo dibaddaba balse wararka laga helayo ilaa xogaalah oo ay ku jiraan howlwadeennada shirkadda hormuud ayaa sheegaya in ay la xiriirto khilaaf soo kala dhex galay maamulka hormuud ee degmada diinsoor iyo xarakada al-shabaab kaasi oo saameeyey degmooyin kale inkastoo ay jiraan wadahadallo u soconaya labada dhinac degmooyinka sida weyn looga dareemay baahida isgaarsiin la-aanta ayaa waxaa ka mid ah degmada diinsoor qasax dheere ufurow baar dheere buurdhubo ceelcadde xudur waajid iyo dhammaan tuulooyinka hoosima degmooyinkaasi iyadoo deegaanadaasin xilligan ayan ka jirin wax teleefonaha oo dadku ay si toos ugu wada xiriiri karaan cabdulaahi xuseen oo ah sarifle iyo iibiye kaararka hadalka oo degan degmada baar dheere ayaa warbaahinta wadajir u sheegay xirnaanshaha isgaarsiinta hawada ka maqan inay saameynada ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo ismaqalka isagoo sheegayna sanadihii ugu dambeeyey inuu kubcayo horumarka isgaarsiinta iyo ganacsiga gobolka balse xilligan oo cabsi weyn uu ka qabo nolosha kumanaan ruux oo nolol maalmeedkooda uu ku tiirsan yahay isgaarsiinta alow aad baad umahadsan tahay saameynta ee nagu keentay isgaarsiinta go-an waxay naga go-an tahay saddex isbuuc waxaan ka shaqaystaa meel baranji ah waxaan sarifaa lacagaha iyo fiisiga kaararka ayaan iibiyaa saameyn aada iyo aada u weyn bay nagu yeelatay adeega bulshada aan u fududeyn jirnay sida micnaha shirkadaha dadka ee xawlaada fududeyn dadka micnaha taleefanada lacagta ku qaato sarif de maalinkii ilaa waxaan sarifi jirnay kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo dollar oo aan ka dhacsan jirnay biilka qoyska ka badan maba laga heli jirnay markii u hore isgaarsiinta la jiranay aad bay arrinta iyada noo saamaysay ilaa iyo muddo sideed sano ilaa iyo toddoba sano camal aad iyo aad iyo aad iyo aad noloshiida taas bay ku tiirsaneyd waayihii dambe warisgaarsiinta imaaday waxaan ka shaqaysan jiray e v c gaas kaararkaas meel baranja aana aan leeyahay aad iyo aad iyo aad iyo aad bay bulshada u saamaysay wax dhaqdhaqaaqa male ganacsi ma jiro dhaqaalihii hoos buu u dhacay warisgaarsiin male marka aad bay noo saamaysay degmooyin badan baa jiro sidai diinsoor qansax dheere ufurow baar dheere iyo riidaas bakool waa degmooyin badan baa jira wallaahi waan waxaan qaltaageynaa rajo weyn baan leenaha rajo weyn baan leenaha kama rajo dhigin weli bulsho badan bay saamaysay aada iyo aad ilaa iyo labaatan kun camal bay saamaysay tuulooyinka iyo degmooyinka sidoo kale batuule maxamed oo ka mid ah haweenka ganacsatada degmada diinsoor oo iyadoo leh dukaan ganacsi islamarkaana iibisa kaararka hadalka iyo lacagaha sarrifka e v c-ga ayaa waxay rajaxumo ka muujisay ganacsigeeda heerka uu maraya hadda haa walaalow kolley mar hore ganacsigaana iyada anfay lahay maalintii macnaha may ka istifiidi jirnay e v c balaaska ama kaararka oo macnaha xoqidda ah may ka istifiidi jirnay yowmi soddon dollar maadaama oo hadda isgaarsiintii wali ka dhiiblung ogayna oo noololaana macnaha maalameed oo ciriiri galli oo ilaa hadda meel nunoo jara nung ogay haa e v c iyo kaarar macnaha maadaama oo safaylan noqobsana isgaarsiinta oo intaasoo lacagay aan hadda kin sheegay oo soddon dollar un ka istifiidi jirnay iyo hadda oo noololaana macnaha ciriiri iska gallay oo wali oo oo isgaarsiinta noo qobsada ilaa haddun ogayna oo unan shaqo kala bangoradaana shaqadan oo un iska kadhikanay e v c balaaskaas iyo kaararkaas ayta oo isgaarsiinta ka kooban oo macnaha walbadan akshaanti walbadan akshaanti macnaha yowmi markay ada ka istafiida soddon dollar labaatan ciyaalka iyonaytow dugsiga iyonaytow biil ahaan hoodan iskara reebta shan dollar nafsada ka ilaalida ee shan dollarna bii iyo walaagasala nisba ay jiri hadda dhaqaalaga macnaha oo dhaqanka oo xaafido dhanka isgaarsiinta eedan hoosey haa koley rajo badan akar lahaa rajo badan noolalaan dhan bii leehayti may fadaane macnaha inay dibnan ink noolay shaqadan si kastoo arrinta hatay sida laga soo xigtay howlwadeenno ka tirsan shirkadda hormuud ayaa tirada ay saamaysay isgaarsiin la-aanta ee ku dhaqan gobolladaasi waxa ay ku sheegeen in tiradooda ay gaarayso dad ka badan ilaa labaatan kun oo ruux kuna kala nool magaalooyinka tuulooyinka iyo dhulka miyiga axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere